wasiirka wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha galmudug howeliya wasiir dowlaha wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha galmudug shariif maxamuud cali ayaa dhagax dhigay mashruuca alaabaartir ee ceel biyood looga gelinayo deegaanka qaradhi hooska degmada cadaagobolka gaduud munaasabad dhexdhig ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan galmudug maamulka degmada cadaadood saraakiil ka tirsan biyaha iyo sidoo kale bulshada deegaanka qaradhi gobolka gaduud wasiirka wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha galmudug axmed nuur cismaan xaaji ayaa sheegay in mashruucan qayb ka yahay dadaalada wasaaradda lagu doonayo in lagu xoojiyo helitaanka biyo nadiifa ayna helayaan dadka reer guuraaga reer miyiga kuwaasoo inta badan la daalaacay abaartayso ka saameynta ka dhalta cimilada isbeddelka dalka deegaankan qaradhi oo ku caanbaxay nabadda iyo dadaalka innagoo fulinayna awaamiirtii iyo talooyinkii madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaariyo qorqoor oo ahaa in galmudug qof kasta oo ku nool uu helo biyo nadiif ah deegaanka qaradhi ka dayactiri doona oo dayactir fuula aan kaga samayn doonaa ceelkan runtii wuxuu heli doonaa dayactir dhammaystiran oo lahaantii kiyosyadii runtii meelihii ay xoolaha ka cabi lahaayeen siligii motoorkii waxaa kaloon samayn doonaa insha allah in leeg saddex kilomitr ama ka badanba inaan biyogelin ku samayno insha allah hadduu ilaah idmo runtii waxaa nasiib wanaag ah in noqotay qaradhi mashruucii granwater meeshii runtii sida dhabta ah looga howlbilaabay ee ugu horeysay oo maanta uu yahay ceelka aan joogno granwater meelaha uu sida wanaagsan u dayactiri doono full dayactiro ku samayn doono waxaa weeyaan bahda wasaaradda tamartii biyaha oo dhammaystiran oo iskaashanaya waxay waqti iyo juhdiba geliyeen in reer galmudug ay helaan biyo nadiifa meel kastana laga helo biyo wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha galmudug ayaa ka howlan sidii ay biyo nadiif ugaarsiinaya bulshada reer galmudug gaaraan dadka reer guuraaga ah iyadoo u sameynaysa ceelbiyadu iyo sidoo kale dhammaan biyo xirano loogu talagalay biyaha u kaydeen xilliga roobka iyo sidoo ay jidaanku ka faa'iidaystaan